muddo laga joogo shan iyo toban daqiiqa ayaa waxaa soo dhacday email ka timid maxkamadda maaragtay i c j da taasoo nalagu wargeliyay annagii kenyaba in maaragtay maxkamadii loo dhigay dib laba bilood oo dacwadda ay bilaaban doonta bisha afarta november wiiga bisha afarta november hadduu ilaa yidhaahdo
waa gartay maxaa faahfaahin ah oo intaasi dheer oo warqadda ku qoran
maya koorka hadda waxaa waay wuu ka xun yahay in maaragtay daqiiqadii ugu dambeysay sitimaanka ugu dambeysay codsiga ka yimid maaragtay kenya laakiin se maaragtay wuxuu go-aan ku gaaray inuu maaragtay ku shaqeeyo diblomaasiyad oo maaragtay oo oo wanaagsan oo maaragtay marka codsiga hadda ay codsadeen oo halka sano ahaa laba sano laba bilood ayaa laga soo qaaday marka dhegeysiga wuxuu noqonayaa bisha november afarteed hadduu ilaa yidhahdo waa tahay haddii kenya intaasi ay ku soo bixin weydo wax jawaab ah ma lagu caddeeyey warqadda tallaabada maxkamadda ay qaadayso anaga hadda warqadda laguma cadeenin laakiin warqadda waxaa mar haddii maaragtay lasoo qoro oo la yidhaahdo dhegeysiga markaas buu dhacayaa dhegeysiga markaas buu dhacayaa inta ka hor dowlado waxaa jira oo sidaas oo kale oo intii dhegeysi la yidhi waa loo loo loo maaragtay dhegeysiga lagu caddeeyey oo loo sheegay maalmaha ay dhacaayaan ay dowladda mid kamida ay diiday inay timaado maxkamadda marka markaas oo kale waxay samaysaa dowladda timaada ayay ayay kees ka ka dhegaysataa maaragta marka soomaaliya go-aankani sidee u aragtaa ambasadore wallahi annaga waxaan aragnaa go-aankan go-aan maaragtay fiican oo aan maaragtay hadda muddo dheer naga dhuminayna muddo laba bilood waxay tahay male maslaxadda hadday u aragto maxkamadda inay taas maslaxadda ku jirto deganaanshaha maaragtay gobolka iyo maaragtay iyo guud ahaanba sideedaba maaragtay in ay codsiga kenyana ay ka jawaabto waxaanu aragnaa maaragtay arrin aanan dhib weyn hadda annaga noo keenayna dowladda soomaaliya goorma ayay si rasmiya uga jawaabaysaa go-aankan hadda ka soo baxay maxkamadda annaga hadda jawaabna lagama rabo ee waayo maali maalintii naloo maaragtay ballamiyey un baan tegaynaa hadduu ilaa yidhahdo maxaad marka oo fariin ah oo aada u direysaa shacbiga soomaaliyeed
shacbiga soomaaliyeed waxaan leeyahay go-aanka kan maaragtay ay ay maxkamadda ay gaartay waa go-aan runtii ay ka fikirtay oo maaragtay waa ay aada uga fikirtay labada dhinacba ka fiirisay waxaan u aragnaa maaragtay go-aan macquul ah laba bilood waxay tahay male marka waxaan leenahay mataqaanaa labadaas bilood markii la gaaro hadduu ilaa yidhaahdo markaas un baan maaragtay dhegeysigu bilaabanaya intaasna maaragtay waxa dhiba hadda oo maaragtay maxkamadda dhinaceeda nooga imaanaya male iyo meelaha kaleba maadaama maxkamadda ay dib u dhigtay hadda laba bilood sagaalka bishana ay ahayd in maxkamadda la tago wafdigii soomaaliya ka socday maxkamadda miyuu tegayaa mise waa uu ka baaqanayaa
hadda maxkamadii dhegeysiga uu baaqday marka waxay noqonaysaa wafdiga inuu maaragtay iska baaqdo ilen isniintii dhegeysiga ma dhacaayo